haatanna dhegeystayaal waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha jaamac buulle jaamac ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad axad walba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoogu martia daljiraha soomaaliya u fadhiya magaalada tan washington ee dalka maraykanka oo ka jawaabaya su'aalo ku aadan doorkii ay safaaradda soomaalidu ku lahayd dhallinyaradii laga dejiyey magaalada muqdisho arbacadii aanu soo dhaafnay sidoo kalena qadka telefoonka magaalada muqdisho waxaannu ku beegsan doonaa qaar ka mida dhallinyaradii muqdisho laga dejiyey inay barnaamijka nagala qayb galaan oo ay daljiraha su'aal iyo fikrad waxa ay qabaan ay la wadaagaan ugu horrayn mudane daljire axmed ciise cawad adigoo aad iyo aad ugu mahadsan wakhtiga gaaban oo aannu kusoo wacnay inaad naga aqbasho barnaamijka ka qaybgalkiisa kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horreynna waxaad noo sharaxdaa wararkan la isla dhex marayo iyo sida ay wax u jiraan arrintan ku aadan dhallinyarada soomaaliya lagu celiyey celinta dadka maraykanka iska soo dhiibay iyo aqbalaadooda in waddanka laga aqbalo sharci ama laga diido in la celiyo in la xiraadaan in la sii daayo wax awood ah oo ay dowladda soomaaliyeed safaaradda soomaaliyeed iyo safiirku ku leeyahay ma jirto meella kama soo galo arrintaas waa arrin maraykanka ku kooban maraykanka ayaa qofkii yimaada xiri kara qofkii sharci weydiista sharci siin kara u diidi kara sii dayn kara waddanka ka saari kara waddanka u dayn kara safaaraddu meella kama soo gasho taas horta waa inay caddaato waa tahay waad ku mahadsan tahay marka sharaxaadda siday wax u dhaceen inta aad ka ogtahay inta aan ka ogahay waxa weeye dad soomaaliyeed oo isugu jira in waddankan sharci ka soo doonatay iyo in dembi ka gashay iyagoon weli maraykan noqonin oo maxka dembigoodii maxkamaddii xabsigoodii dhammaystay ayaa maxkamad maraykan ay goysay in la celiyo marka waa gartay maxkamad ay goysay in la celiyo bay ahayd maraykana waa gartay safaaradda soomaaliyeedna lasoo weydiiyey inay u samayso waraaqihii lagu celin lahaa safaaradduna ay waraaqaha u samaysay waa tahay mudane daljire axmed ciise cawad waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan kuwa la celiyey oo soomaaliya ku sugan iyo dhalinta aad adiguba taqaana ee gala kanada ee kanada ku sugan inaad ku lug leedahay celinta sida hadalka aad u dhigtayna waxaa la eersaday bay leeyihiin aqoonsiga aad siisay adigoo raacinaya inuu dalka nabad yahay oo la celin karo arrintaas maxaa ka jira may aqoonsi ma siinin horta safaaradu soomaaliya inay nabad noqoto ama dawlad noqoto waa waxa ay tahay in qof kastoo soomaaliya uu ku farxo waa waxa la faadinayo annaguna safaaradda soomaaliya haddaan nahay wixii horumar oo dalka usoo kordha waa u sheegnaa maaragtay maxaa la yihahdaa sumcad iyo sharaf iyo iyo horumar intaba waa la jecelahay soomaaliya waana waana kaalintayada inaanu inaanu sheegno laakiin ma jirto immigration aan ku yidhi ama safaaradda qof ka tirsan ku yidhi soomaaliya nabad lamaba weydiiyaanba soomaalidu xoogaa xoogaalnimo xumo dhan baa ahay xoogaalnimo la-aan badan baa jirta dhalinyarada iyagu baahi bay qabaan in waxaan u malaya waa yaryar yihiin oo dowladnimo iyo safaarad shaqadeed iyo ma yaqaaniin hadday ogaan lahaayeen waxa weeye immigrationku qof xiran dalka uu ka yimid kama waraystaan marka soomaaliya inay nabad tahay inaan nabad ahayn nala kama waraysan haddiina laka waraysan lahaa wax dhan bay ahaan lahayd waxaan ka dhihi lahaynba immigrationku nagama waraysan waxay isku khaldiyaan waxa weeye waraysigan b b c da siiyey ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi waddankii oo aan nabad ahayn maxaa loogu celinayaa marka anigu waxaan ka jawaabayey asylum seekariska waxaa lagu saleeyaa sidaynu kulligeen ognahay dadka qaxootiga doonaya qofka ha qofka in isagu uu maxaa layaha naftiisa khatar ay ku tahay oo mathalan diintiisa ama dhalashadiisa lagu raadsanayo ama dawlad ay caburinayso ay dilayso marka anigu markaan lahaa waddanku nabaddu kaya waxaan ka wadaa waxaan ka jawaabayay su-aasha ah in sida immigrationku u fekero aan qofka maxaa la yihahdaa qofna lagu soomaaliya hadda qof lagu raadsado ama diintiisa ama dawlada disho caburiso ama xirto ama diintiisa lagu caburo ama qabiil lagu dilayo soomaaliya hadda ma jirto anna waa ogahay dadkuna waa og yihiin dhalinyarada issoo dhiibaa og waxaa og dadka ehelkooda waxaa og kuwa hadday rabaan in iska jecel dacaayadda waxaa og dowladda maraykanka ah haddaysan taasi jirinna maraykanka naftoodu ma celiyeen waa tahay Maray- maraykanku ma celiyaan qof eh, ka soo cararay oo nafti- naf- naftiisu khatar ku jirto mudane haddii dhali- haddii dhalinyaradu ay sugin ay xaqiijin lahaayeen taas sharci baa la siin lahaa ma garanaysa aad baa umahadsan tahay Eh, dhegeystayaal waxaa naga xasuusina waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a noogu marti ah daljiraha soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad waxaanan su-aalo ka weydiineynaa arrinta ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee ilaa sagaashanka gaaraya ee lagu soo celiyey soomaaliya toddobaadka eh, ina dhaafay gudihiisa maalintii arbacada ahayd waxaanu hadda jaleecaynaa qadka telefoonka dhinaca magaalada muqdisho waxaanan rajaynaynaa inaan helno tiro kooban oo ka mid a dadkii la soo celiyey oo si toosa su-aal u weydiin kara eh, safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad dhegeysaha koowaad adigoo kusoo dhowaanaya barnaamijka fadlan magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto iyo su-aashaadaba okay magacayga waxaa waaye sulaymaan cabdiqani faarax waxaan ku sugnahay magaalada muqdisho waxaa weydiinayaa safiirka mataqaanaa waxaa waaye annaga safiirka horta waxaa waaye face to face aa isula hadalna ma garanta waa gartay dhegeystaha dhegeystayaasha u sharax sideed ee kafool kafool isugu isugula hadasheen xabsi baad ku jirtay waana lagu soo musaafuriyey marka nala qaybso intaa Dhalinyar- aniga dhalinyartii waxaan ku jiray ku xirnayd atlanta georgia nimankiina haystay ninka safiirka axmed cawad waxaa waaye way noo ballamiyeen video calla mataqaana lasoo fadhiisiyey waa isla hadalnay wuxuuna dhahay mataqaanaa hadda wuxuu afkiis ka sheegaya inuusan dhihin mataqaanaa dad baan waxaan ku dhahay wadankii nabad waaye annaga maalinka ayaa wuxuu nagu dhahay wadankii nabad waaye qof kasta waa lagu celin karaa saa darteed wadankiina ku laabtu yiri ma garata waa gartay ee wadankii nabad inuu yahay inuu sheegay wuu sheegay hadda laftigeedana wuu ku adkeysanaya marka een, su-aal ama fikir marka adiga iyo safiirka aan rabaa inaan isu kiimbaneeyo aan ka jawaabo marka taas Ee, ma su-aal hadda waa adiga su- sheegay walaale su- waxaan ku yidhi Eh, eh, Wixii- safir adoo raalli ah eh, fikirkiisa ayuu kaa ahaa su-aal aan aan weydiino inuu siiyo salamaan may waa taas lafteeda aan caddeyn ka bixin lahaa walaalo maxaa yeelay ma fiicna in eh, Wa- misrepresentation waaye, waaye.
laga sameeyo eh, warka waxaan ku yidhi aniga waxay weydiisay marka hore waxaa la yidhi waxaad ku tiri waxaad tiri dalkii baa nabada marka waxaan ku yidhi immigrationka kuma dhihin dhalinyarada kayskooda laygama soo wareysan haddii layga weydiin lahaa dhalinyarada kayskooda waxaan dhihi lahaaba laygama wareysan baan baan yidhi marka immigration kuma dhihin dalkii baa nabada ee dad- dadka ku celiya marka uu isagu ka hadlayo waxay ahayd su-aal baan uga jawaabaya dhalinyarada waxay yidhaahdeen haddii lala celiyo wadankii eh, nabad kama jirto waxa waxaan ku yidhi eh, may wadanka wadankiini waay haddii layna celiyo haddaad inta sharci ka heli kartaan nasiibkiin eh, ku dadaala weliba talooyin eh, waxaan siiyey aan u malaynayo xataa inay immigrationka af soomaaliyan ku hadlayn haddii ogaan lahaayeen malaha xadbigiiba waxaan lahayn waxyaalahay ka iska dhigan karaan ka yeeli karaa ka waxaa yidhi haddii wadanka laydinka diido oo maaragtay wadankiini laydin celiyo adduunkii eh, ma gadoobin Eh, waxa weye wadankiinii baa ku noqoteen wadankii nabad waaye tusaalean waxaan ugu soo qaatay nin dhalinyaro ah oo markaas ka tirsanaa wefdi eh, dowladda soomaaliyeed oo aan xamar soo dhaafin oo jaamacado online ku bartay oo wasaaradda qorsheynta u shaqaynayay oo dadka soomaaliya usoo usoo gudbinayay eh, qorshaha saddexda sano oo soo socota oo maraykanka yimid oo rabo inuu soomaaliya ku noqdo oo shaksiyad muhiima ka ah maaragtay oo dadkii oo dham ay jeclaysteen suu hadlayay soomaaliyana soo dhaafin marka waxaan u sheegayey niman dhalinyaraha quustaan u diidayay waxaan rajo gelinayay waxaan lahaa haddii aad aad aad diida haddii laydin celiyaba ay dhacdo eh, wadankiina nabadgelyo weeye ilaahay baa og meesha mustaqbalku ku fiican yahay Eh, laakiin marka Wa- ninka waa dhalinyarada tahay taasaan u sheegayay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay, waad noo caddaysay.
waxaan ku yidhi maahay waad noo cadaysay waad mahadsan tahay eh, saleebaan eh, maxaad su-aala oo aad weydiinaysaa daljiraha soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad horta niyaha waxaa waaye safaaradda soomaaliya mataqaanaa annaga waxaa ku eedeynaa waxay tahay safaar- waagii hore mataqaanaa soomaalida markay soo gasho meesha een, qaar sharci loo diido iyo waxay isugu jireen qaar sharci la siiyo ha ahaatee mataqaanaa dadkii sharciga loo diido waa lasii deyn jiray ma fahamti waa gartay markay ugu badnaato saddex bilood ama ka yara xirnaan jireen waa laiska sii deyn jiray safaaradda soomaaliya waxay waxaa- waxaa soo baxday march twenty sixteen yaa mataqaanaa waxaa naloo sheegay inaan leenahay safaarad washington ku taalla marka march wixii ka dambeeyey n ice nimanka ice waxay noo sheegeen inaysan lasii deynaynin inay mataqaanaa travel document loo helayaan inay dhaheen mata waxay nagu dhaheen n nin safiira waxaa idin jooga mataqaanaa halkaas oo soomaaliya oo mataqaanaa travel idin sameynaya qof alaala qofkii lagu amro mataqaanaa in wadanka laga saaro waa laga saaraya wadankiisana lagu celinaya nagu dhaheen waa gartay Eh, marka saleebaan si aan dhegeystayaasha kale ugu gudubno safaaraddu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah qofka waddankiisii ku noqonayo ama loo celinayo inay waxa la yidhaahdo go home afka qalaad lagu yidhaahdo ama warqad uu waddankiisa ugu noqdo lagu siiyo rabitaan iyo mid waddanka uu joogo ee ay ay rabta labadaba marka waxaad ku eedeynaysaan inay warqaddaa diyaarinayaan mise eed kalaa jirto nin yahow safaaradda soomaaliya waxaan ku eedeynaya mataqaanaa horta wadankii nabad maaha maalinkii airboortka aan kasoo degnay laftirkeedii qarax baa ka dhacay hotel dayax oo mataqaanaa intaas qof ay ku nafweysay ugu yaraan afartameeyo qof aa ku dhimatay inta ku dhaawacatana waxaa waaye walaa cadad ma la xisaabi karo waxaa garata soo maa waa gartay saleban aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u gudbo dhegeystaha kale inta aanan u gudbin safir wax aad ku darsanaysa ma jirtaa saleban waxa uu ka shanqariyey dalka inuusan nabad ahayn maalintii uu xamar ka degeyna ay qaraxii hotel dayax uu dhacay adigana aad la socoto dhegeystayaashana intooda badan ay la socdaan may taa ka hor horta marka horeto waxaan ka fahnay hadalkiisii safaaradda inuu ku eedeynayo inay jirto marka safaaradda jirideeda isaga hadday hadday dib ku tahay waa arrin kaleeto laakiin safaaradda inay jirto waa horumar usoo kordhay soomaalida wax kaloo ay oo dhiba ay u geysatay dhalinyaradaas inay u doodo ama ay maaragtay dantooda arrintooda danaysan ama aynan la jirin arrinta a nabadgelyada khalad baa laga fahamsan yahay nabadgelyada dalka maraykanka oo ay qaxootiga kasoo doonteen qarax waa ka dhaca dhowr meelood baa qarax ka dhacday ma garanaysaa waxaa la yihahdaa inta iyagu xiraayeen xataa ma garanaysaa oo deel lagu dilay baris bay ka dhacdaa faransa ka dhacdaa meel kastay ka dhacdaa marka qarax baa shabaab ka dhacay iyo isaga maxaa la yihahdaa say ukhusayso laba arrimood bay kala tahay immigrationku waxaan aniga macnaynayey waa ku celiyay hadda mar dhaweyna waa macnayay immigrationku qofka isaga shaksiyan adiga hadda weriyaha magacaaga haddii soomaaliya aad tegtid dawlad ama qabiil ama maaragtay maxaa la yahda qof ku raadsanaya adiga ku taargan garaynaya ma jira shabaabku hadday isqarxiyaan oo ay bedilaan dad mas-uuliyiin soomaaliyeed parliamentarian dad kaleeto la yaqaanay isku qarxiyaaneen dhalinyaradan hadduu jiro qof gaara oo shabaabka isaga raadsanayeen inay kayskoodaas u bandhigaan maxaa la yahda immigrationka ahayd oo sharci lagu siiyo annaguna waa waa ku taageeray waa u sheegaynay immigrationka laakiin qarax baa maxaa la yihahdaa xamar ka dhacay ama meel kaloo soomaaliya ka dhacay ma muujina ma qeexayso nabadgelyada immigrationku uu uu tixgeliyo ma garanaysaa oo laga hadlay marka taasi maqa ma ka saarayso meesha meeshii qarax ka dhacday inay maaragtay maxaa la yahda nabadgelyo la-aan tahay ilaahay mahadis nabadgelyo la-aantii soomaaliya waktigii laysa siin jiray qaxootiga ka jiri jirtay oo ama qabiil la isu diri jiray ama dawlad la dhihi jiray dad bay cabirisaa ama dad bay xirtaa ama dad bay dishaa ama meelay maaragtay dad bay taargeysaa waxaas hadda soomaaliya kama jirto marka maanta o dhan waa isaga walaahoodi karaa waa la murmi karaa laakiin waxaan u maleeyey inay ahayd inaynu qeexno safaaraddu waxa ay lagooyaa ama dhibaataa ay dadka u geysatay dhalinyaradaas annaga waxaan kuleeyahay wax wanaaga iyo waxtar maahayna oo mas-uuliyadda safaaradda ahayd maahayna safaaraddu kuma lahayn wax dhiba dhalinyarada u geysatay kaeskoodana xataa wax ay dhaahisay ama yeeshay iyo celintooda ma jirto way facilitate garaysay markay khasab noqotay waa tahay waa tahay wanaaga ka horna waa u dood wanaaga iyo waxtarka waan u imaanaynaaye in aad saxiixdaan dukumentiyada ay dhallinyaradanka ku safrayaan oo aad siisaan safaaraddu ma u lahayd fursad ah inay ka gaabsato oo aysan dukumentigaa sahlin may may may safaaraddu kama gaabsan karto safaaraddu qof soomaali ah marka waddanka maraykanka loo diido tusaale tusaalan ku siinaya arrinta kuusoo dhaweeya adiga dhalinyarada kaleto adiga haddaa haddaa jirto haddii hooyadaa cid dariskiina ah ay ku ay kuula sii joogto oo ay kuu dhaqaaleeyaan oo maalin maalmaha ka mid ah hooyadaa ay qoladii ku yidhaahdaan nalama joogayso annaga booseen seexatana uma hayno raashinna uma hayno ee kaxayso kuma khasbi kartid maxaa la yihahdaa ciddii dariska ahayd hooyadaa inay ku hayaan ma garanaysa safaaraddu relationka yani xiriirka waa mid kaa u eg xiriirka ay la leedahay dalka maraykanka ah qof soomaali ah marka uu waddankiisa u diido oo yidhaahdo waddankaagii baan ku celinayaa safaaradda soomaaliyeed oo xiriir caalamiya oo adduunka ka dhexeeya dowladaha ka dhexeeya ku joogta ma ku dhihi karto qofkaygii soomaaliga ahaa waad waddankaagii u diiday ma qaadanayo waddankaaga ha joogo waad mahadsan tahay Ma- ma dhigto dhegeystaha soo kale ayaan u gudbayaa Suudbari kale.
waad mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan u gudbayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi oo dheere waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo tarxiilay dalka maraykanka maalinkii arbacadana kasoo degatay waa tahay ee su-aal iyo fikir maxaad barnaamijka ku darsanaysaa ama aad daljiraha soomaaliya u fadhiya washington weydiinaysaa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay annaga in qof sharciga markii qofka maraykanka loo diido qolada immigrationka eh, maraykanka aysaa loo soo gaabiyaa waa in waa garanaysaa magacaasa qaabka loo soo gaabiyo marka qofka si dalka looga saaro waxaa loo baahan yahay warqad goohoma inay safaaradiis u samayso si dalkiis loogu celiyo safaaradda soomaaliya qoladaas marka wa- waxay heleen travel document oo daf- safaaradda soomaaliya samaysay kaas annagana loo isticmaal in dalkana looga saaro haddii aysan warqadaas aysan helin annagana la- na lagama saari karo tan labaad n fik midda aan xasuusinay safirka waxay tahay wuxuu nala kulmay n bishii november twenty five november ayuu video call nagula kulmay waxaan dhahnay niyahow annaga haddaad warqadda noo samayso soomaaliyana lagu celinaa haddaadan warqadda noo samayna nimankan waqti badan naguma sii hay karaan meesha way naga sii deynayaan ee dalkiina meel lagu laaba kara maahane enada wuxuu yidhi ani dawladan matalaa ma oran karo dalkii nabad maahan n qof walba oo soomaaliyana ee waxaa wanaagsan intiina hadda meesha ku jirta wuxuu yidhi laydinma sii deynayo ee iska soo codsada inaad wadalka ku laabataan haddaad diidaana maanta maalinaad ka jilcantihiin ayaad soo codsan doontaan in laydin celin taa waxaa noo sii dheeraad haddana isla january this month january six waxaan la kulanay thabit maxamed ninka ku magacaaban qunsulka ama safiir ku-xigeenka hadal wuxuu nooga bilaabay maraykan wuu idin diiday wadankiina ku laabanaysiin waana idin celinaynaa weliba handadaadu noogu sii dira waxaa kamid ah bisha february qof soomaaliya kuma sii jiri doono yidhi xabsiga dowladda maraykanka go-aan ay gaartay Waa- waa dowladda soomaaliya gartay- heshiis waa ay gartay tahay Maxamed.
caalamiyaa taagan waa gartay marka maxamed waxaas soo daba inta soo daba kacayo ayaa anaga nala soo tarxiilay wax su-aala miyaad qabtaa intani waa intii uu safiirka sharaxay safaaradda howlaheeda in ay mataqaanaa qofkii soomaaliya ku noqonayo ama lagu celinayo ay warqadda gohomka ay siiso laakiin wax su-aala miyaad ka qabtaa waxa aan qabo su-aashaan qabo waxay tahay warqadda annaga waxaan diidanahay in naloo sameeyo warqadda gohomka ahayd safiirkan inagoo ka dhaadhicin xaaladeeda iyo wax walba og ayuu tarafalki noo sameeyey waanana lagu soo celiyey marka inta ku harta xabsiyada hadduu warqadaas ka dhaafo waa lasii deynaa laakiin hadduu u sameeyo waddadeena soo raacayaan marka fikirkan usoo jeedina waxay tahay inuu iska dhaafo dowlado badan oo xabsigan ku jirna dalalkeeda ay kasoo jeedaan nala jireen intaba waa lasii daayaa waxay ka helaan go-aamo sax safaaradooda annaga taayada wax intaa kama helno marka haddiiba uu warqadaas uusan samayn ee dhalinyarada ha- waxa fiican annaga ku aan ku baxnay oo soomaaliya ugu laabanay inta hartayna inuu warqadaas ka joojiyo haddii uu ka dhaafana dalka lagu sii deynaya fikir ah, hamigay usoo bixina way gaarayaan waa gartay aad baa u mahadsan tahay maxamed Eh, mudane safir waad maqlaysaa maxamed warkiisa inta badan inkastoo ay u badnayd intii horey aad uga hadashay oo aad sharaxaada ka bixisay laakiin waxaa soo noqotay in dalalka kale ee dadkoodu xabsiyada ku xiran yihiin ay qaarkood ay ka gaabsadaan inayna bixinin warqadda gohomka sidaasna dadku ay fursad ku helaan maxaad arrintaa ka dhihi lahayd walaal hade wiilkan ardayga ninkan dhalinyarada ah oo oo waa- horta waa u damqanayaa oo waan jeclaan lahaa inuu sharci helo horta waxaan rabaa inaan u sheego adiga iyo soomaalidaba walaalow su-aashiina si toos ugu jawaab ugu hayn baa jirta laakiin waxaan u sheegaya annaga in dadka soomaaliyeed oo maraykanka iska soo dhiiba maraykan ku aqbalaan annaga safaarad ahaan waa jeclaan lahayn dan baana loogu jiri lahayn maxaa yeelay hadda waxaanu dad wax badan baan u sheegay arrintaas dad soomaaliyeed hadda safaaradda waxay taageero ka heshaa oo ay ku dhisan tahay dadka soomaaliyeed oo maraykanka jooga iyagaana kaalmeeyo iyagaana marti qaada iyagaa volunteer noo ah iyagaa eh, congareeska maxaad ihahdaa xiriirkan ugu sameeya marka soomaali noo korarta oo noo badata oo maraykan noo noqota safaaradda faa'iiday u- u- ugu jiri lahayd marka annaga hadday jirto si aanu ku kaalmeyn karno in dadka soomaaliyeed ee isa soo dhiibay la aqbalo oo ay maraykan noqdaan annagaa dadka ugu jeclaan lahay maraykanku markay qof soomaaliya diidaan oo la celinayo annaga iyo dowlad kale toonnihi sidaan ogahay hadda anigu dalalka kale inta ku wareego waraaqa ma bixisaanin ma dirteen ma- ma ma ma dhihin ninkaa dhalinyarada xabsiga ku jira siduu ku ogaaday ma aqaano ku- hadda koor waa maqlay kuwa dhahaya gaane iyo ah, dad baa laga sii daayo dadkooda saraay safaaradooda diiday laakiin anigu hadda taa kama jawaabi karo anigu waxaan kuu sheegi karaa safaaraddu eh, qof dalkaagii u dhashay tusaale hooyadan waa aniga haddaa tidin qof dal soomaaliya u dhashay dhalinyaradu waxaysan kuu sheegaynin eh, idinkuna malaha idan weydiiy dadku weydiinaynin adiga safi- safaaraddu waxay waraaqadaha kuu samaysay adoo kayskaagii socdo mise iyadoo kayskaagii intaad safir dhallinyaradu arrintaa way caddeeyeen iyadoo la diiday inaad waraaqada samayseen way caddeeyeen ma- ma- ma- ma cadaynin walaalow Ma- it has to be said.
Wa- Iyagoo way- la diiday way way oo- caddeeyeen ayagoo la diiday oo abiil maray oo la diiday oo abiil maray oo la diiday ma- oo la yidhi waa laydin dhoofinaya oo maxkamad ay amartay in la dhoofiyo annaga marka keliya na lala soo xiriiro markaas wey Een, nalooma sheego nalooma sheego inta kayskoodu socdo nala kalama tashado nalama wargeliyo annagaa raadina oo xabsiyada ugu tagna waxayna handadaadna ma samayna anagu ma handadi karno wuxuu markuu kuu sheegayna run maaha ama ama fahamkiisaa yaraa oo markii sheekadii buusan wada fahmin ama haddee waa nin isjalaanay marayka laga dhiiba wuxuu rabu iska dhahaya waxa weeyaan annagu waxaan ku nidhi aniga saabitba waxaanu ku nidhi eh, waxay kuleeyihiin handadaad weeye ama sidaan waxaanu ku nidhi haddii laydin diiday oo maxkamadi idin diiday waa laydin celin doonaa maray noqotaba marka waxaa idin fiicnaan lahayd intaad xabsiga ku waari lahaydeen oo wakti idinka dhumi lahaa kolley haddii laydin celinayo kolley haddii maraykanku aysan waddanka idinku jeedinayo laydin celinayo waxaa idin fiicnaan lahayd inaad eh, inaydan xabsigii ku daahin oo aad aad dhaqso tagtaan waddankiinii nasiibkii waa saa noqday waddankiinii eh, waa waxaa laga tahay yaabaa in ilahay khayr idin waa siiyo.
tahay daljire number axmed one axmed number two no i have to make this point number two waxaan ku nidhi waxaan isku dayaynaa haddaad weli idinku rajo ka qabtaan inkastoo rajo aysan anaga noo muuqata ahayn in la- in la in laydin sii daayo ama xabsiga inaad ku jirtaan su-aashan waxaan isku dayi doonaa inaanu eh, meermeero ma diidi karno inaan waraaqa idiin samayno laakiin waxaan samayn karaa eh, waa waa- waxaan ku ku ku andacoon karaa waxaan waxaan u sheegi karaa focal pointiga iyaga electionada socda soomaaliya ka socda maraykanka ka socda electionadu ha dhamaadeen haa dhegeystayaal badan baa ku sugaya waxaan rabaa inaan ayaga u gudbo adoo raalliga Waa- waa- waa yahay walaal hadda waxaan rabay inaan inaan kuu sharaxo waxyaabaha aanu aanu isku daynay inaanu xataa daahino kayskooda marka waa yahay waa waad waad mahadsan Waa.
tahay dhegeysto kale ayaan soo dhaweynayaa dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlayso ee kusoo dhawow idaacadda Een, walaal aad baad mahadsan tahay Een, waxaa la dhahaa magacayga axmed maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho lamber afar waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii sagaashanka ahaa ee la keenay maalinka arbacada ahaa ee nasoo dhaaftay safiirka soomaaliya arrimaha uu soomaalida u geystay waxaa ka mid ah inuu dad een, aan soomaali ahayn uu travel document usoo sameeyey oo uu kusoo tarxiilay oo ay nala socdeen oo diyaaradda nala saaraayeen oo etoobiya kilalka shanaad kasoo jeeda safaaradiisa ay dhinay soo siisay safaaradda soomaaliya waxay noqotay safaarad loo adeegsado dadka afrikaanka ah weliba is- eh, east africada ah een, sida etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya safiirka soomaaliya waxaan ku eedeynaynaa haddii uu u sheegi lahaa dalka maraykanka inuusan waddanka ammaan ka jirin markay u tagaan ee ugu horeysa ay dhahaan safaaradda soomaaliya waxaan rabnaa inaad dad soomaaliya ku celisaan hadduu dhaho ma celin karno ammaanka hadda ma fiicna dhalinyarada soomaaliyeed lama soo celinin laakiin axmed cawood isagoo fiirinaya konton iyo labada dollar ee fiiga ah ee lagu sameeyo travelka iyo asaga wuxuu codsaday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jirtay xabsiyada in loo soo gudbiyo leyskooda si uu maxay ahayda travel ugu sameeyo ta labaad axmed cawood wuu ku tacadiyey dhalinyarada ku jirta xabsiyada eh, soomaalida ah ice qofka ma sii dayso ilaa ay safaaradiisa oga cadayso inay maxay ahaydeen waxba u sameynaynin waxna ma sameeyo oo safiir awood leh oo qofka awoodiisa maxay ahayd meesha oga saari kara maaha waxna ma diido oo safiir run sheegaya oo maxay ahayd xaqiiqda wadanka taalla sheegaya maaha taa haddaan faya eh, faahfaahiyo oo maxay ahayd aan caddeeyo asagana wuu imaqlaa caalamkana waa laiga maqlaa soomaaliya o dhanna waa imaqashaa safaaradda waxay xaq u leedahay siduu asaga hadda sheegayo hadday muwaadinka soomaaliya celinayso inay u samayso travel travelka laakiin ma aha in uu ice ku caawinayo iyo maxay ahayd deportation officerada waa wuxuu ku caawinaya muwaadinka soomaaliyeed ee maxay maxamed ahayd maxamed kasoo waa codsaday waad inuu mahadsan waddankiisa tahay ku la- maxamed inuu waa mahadsan waddankiisa tahay ku laabto.
ee dhaliilo badan baad soo jeedisay marka si aniga iyo safiirkaba aysan nooga kala dhumin aad baad ugu mahadsan tahay safiir ee, tan mataqaanaa inaad immigrationka iyo laanta socdaalka aad kala hadashay dalka inuu nabad yahay inuusan nabad lahayn horaad u qeexday waxaa la yidhi afjooga looma adeegee kusoo dhawow maxaan ka jawaabaa hadda ninkan waxa uu sheegay oo dhan waan kuu sheegay badankeeda ma jiraan wuxuusan ogeyn buu ka hadlay dadka wadankii baa nabadgelya ka jirin ma dhahno dadna lama xiriiro immigration waxaan ku yidhi dhalinyaradaas haddii lasii dayn kari lahaa annagaa dalna ugu jirta annagaa ugu horeyn lahayn oo dadka de haddana intaanu u qabanay isaguna yani intaanu u doodnay ilaahay baa og qof u qabtaan ma jiro dad marayk wuxuu waxaan keliya oo aanan maogtahay waxay ka mid tahay xogaalnimada daljire laba arrin aqoon dari aqoon dari iyo jaahilnimo kuma sheegayo laakiin wax badan aysan ogeyn bay ka hadlaan hadda sharciga maraykanka iyo suu yahay iyo safaaradaha iyo soo waxaasuu ka sheekeynaya marka anigu taas aadamayo laakiin waxaan kuu sheegayaa anagu waxaan safaarad ahaan waxaanu qabano iyo kaalinta iyadu waxay tahay wuxuu kuu sheegay si fiican baad u qeexday safaarad ahaan waxaad qabateen iyo kaalintiina waxay tahay laakiin laba dhaliil baa jiro laakiin hal saac buu hadda adiga kuu khudbeynayay mana aada weydiin wuxuu sheegaya oo iska caysanayay oo iska maaragtay eedeynayay marka Waan- waxaad in eh, maaragtay waxaan waan kugu waxaan khilaafsanahay rabaa inuu caytamay waxaan laakiin rabaa laba inuu dhaliil buu sheego, sheegay hadalkiisa- labadaa dhaliil inaad ka jawaabtaa ii muhiima inta kale waan Waxaa isla hadalkiisa garanaya ku jir- waxaa hadalkiisa ku jira may inta badan waa ka jira waxaa hadalkiisa ku jiray dad kenyaana iyo dad etoobiyaana iyo bu- bu- bu- sharci u sameeya dad afrikaana sharci u sameeya marka iyadana waxba kama jirto ma garanaysa in fact eh, had- asagu hadduu yahay Soomaa- hadduu yahay qof aan Ke- eh, ama kenyaan ama etoobiyaan oo aan sharci u sameynay ha noo sheego siday ku dhacday soomaali hadduu wax kale oo og yahay ay jirto oo wax wax kale dad kale hadduu hadlayo dadka kaleeto hano- mogtahay waxaa fiican caddayn iyo So- in wax waa yahay ogaantaada lagu hadlo.
ogaantaada soomaali etoobiyan iyo soomaali kenyan oo aad dukumenti u samayseen ma jiro may walaali si anaga etoobiya ma immigration kuwa nooma keeno waxaan soomaaliya khuseynin ma garanaysa so the immigration will not bring us nooma keenayo documents ethiopia laakiin soomaali bay isku dhiibi karaan eh, mudane caawid ayagoo soomaali etoobiyan soomaali kenyan ah marka maxaa rabtaa inaan sameeyo aniga marka hadday documentieskoodi ay iyagu isku dhiibeen oo kay isku raadsadeen inay soomaali yihiin yah hawdhow ay eh, anigu ma seeraan ku gartaa marka maxaan maxaan ka Soomaaliya- qaban waa yahay aad ayaad u mahadsan tahay mudane daljire haddana dhegeystaha ugu dambeeyo aan siiya fursad walaal adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a asalaamu calaykum ummadda dhan waan idin wada salaamaya xuseen sheekh xasan baan ahay waxaan deganahay nawaaxigan washington virginia areaha Een, waxaan rabay inaan eh, fikrad ahaan kusoo darsado Een, waxaad moodaa ummaddeenu iyo communitygeenu inay waxyaabo badan oo een, informationku si, si- si wanaagsan aanay u wada een, eh, haynin dhalinyaradan la leeyahay dalkii baa lagu celiyey iyo doorka safaaradda soomaalida ee washington ee ka furan ay kala qaadanayaan waa kala laba policigu waxa weeji nin dee soomaaliya oo ama maraykan soo galay si oo ama ha kusoo galo qaxootihaan ama gobollo kale ha ka soo gale haddii mar halkan lagu qabto oo oonu dee baasaboor hagaagsan baasaboor soomaaliya iyo visa uuna kasoo qaadan dalkan uu maraykan kusoo galay safaaradda soomaaliyeed waxba uma qaban karto axsaan hadday u sameeyaan qolyahan dowladdan maraykanka ee department of homeland securityga iyo waa haddii ay u weydiiyaan safaaradda soomaalida ama safaaradda dalkaaba Een, haddii ay ah, siin karaan waxaan een, la yidhaahdo een, traveling documentska oo- oo dalkii dalalkooda la- dhalinyaradii dalalkooda lagu cabin karo laakiin ilaa shalay ilaa ilaa daraada soomaalida waxay isla wada maraysay safiirka maxayga iyo safiir baa celin kara iyo safiir soomaaliyeed awood uu s- een, niman een, jeelal sooma- ee maraykan ku jira uu ku celin karayo walaal ma jiro ya waa gartay marka hadalka haddii si kale loo dhigo waxaad leedahay safaaradda doorka ay ku lahayd arrintaasi waa inta wanaagga ah ee inay asxaan u sameeyaan warqad lagu celiyay ay u sameeyaan miya dowla dowladdan maraykana shan ilaa hadda sanadkii shan iyo labaatanaad baa igu socda meesha Een, intaa maalin el salvador baa dhalinyarada lo- loo- loo- dalalkooda loo masaafuriyaa mexicaankaa la celiyaa Een, east europeanka oo dhan baa la masaafuriyaa Een, w- marar inta badan qasabku maaha dowladda maraykanka ninka jeelasheeda ku jirta inay safaaraddii la xidhiidho sovereignity-ga maraykanka ayay u tahay hadday ay ixsaan u samaynayso waa tahay dadooda way la xidhiidh laakiin een, ay- arrin- sidan ay soomaalidu qolyaheena warwax iska badan wa- warxumo tashiilke safiir baa halkan ka celinaya iyo walaalay soomaalay inaka hore isku baabi'inay eedana aan iska kala dhaafno aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen sheekh xasan Eh, mudane s- eh, safiir adiga ayaa waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka marka waxaan jecelnahay inaad gunaanadka maxaad ku gebagabayn lahayd oo arrintan aad is leedahay hoosta ayaad uga xariiqi kartaa walaal waxaan ku gabagabayn lahaa horta marka hore aan kaaga mahadnaqo Eh, maxaa yeelay eh, si xun waxuu tilmaamid iyo xoogaal xumo badan baa jirta qofkii isagu dee niyad xumo u hadlaya waa meeshiisa iyo maaragtay eh, soomaalidii qalbi xumo wado laakiin waxaan u qaadan karaa dadku inaysan xooga xoogaa lahayn marka idaacadiin oo kaleeto inay barnaamijkan oo kale samayso waa uga mahadnaqayna anagu safaaradda haddaan nahay waxaan ku gebagabeynayaa hadalka iyaga walaalow anagu safaarad ahaan dadka soomaaliyeed baan u adeegnaa dadkooda aan jecel lahay kheyrkooda aan jecel lahay wanaagooda aan jecel lahay marka dhalinyaradaas qof kastoo soomaaliya meelu joogaba dantiisaan ka shaqaynaa kama shaqayno waxyeelidooda marka laakiin wixii sharci ah oo aan la dhaafi karin oo ah qof soomaaliya wadankiisii loo celinayo in documentis markay maxkamad amarto in wadanka laga saaro safaaraddu waraaqaha uu ku noqonayo inay u samayso kama fursan karto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar labaad dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa dhegeysiga iyo weliba ka qayb qaadashada barnaamijka sidoo kale waxaan mahad gaara u celinaynaa daljiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh